halkan waa raadiyo dalsan waxaad ku soo dhowaataa warka subax qodobada ugu waaweyn ku maqli doontaana waxaa ka mid a doorashada koraas taalla magaalada beledweyn oo dib loo dhigay iyo guddida doorashooyinka war ka soo saaray maamulka hirshabelle oo shaaciyey jalwadka doorashada koraas ka mida golaha shacabka guddida hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo dib u fasaxay doorashada kursi oo ka mid a golaha shacabka oo dogan doorashadu tahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kulan looga hadlayey ka hortagga mukhadaraadka oo lagu qabtay degmada hiliwaa ee gobolka banaadir akhbaaraadka dibaddani waxa ugu waaweyn sirdoonka maraykanka oo ka diga arrin madaxweynaha ruushku damacsan yahay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale kulan wacan akhyaarta iyo saaxiibadaan jecelnay hawada nagala jaan qaado waa subaxnimo khamiisa taariikhduna waxay ku astaysan tahay amase ku beegan tahay tobanka bisha saddexaad laba kun labaiyo labaatan qodoba wararkii oo faahfaahsan hadda aan ku bilaabana waxaa ka mid ah doorashada kulaas taalla magaalada beledweyn oo dib loo dhigay iyo guddida doorashooyinka oo war ka soo saaray waxaa muran weyn ka taagan yahay kuraasta yaalla magaalada beledweyn oo maalmihii u dambeeyey xitaa ay gaadhay inay ciidamo is horfadhiistaan guddida hirgelinta doorashooyinka heer federaal waxa uu bulshada soomaaliyeed iyo daneeyaasha doorashada ku wargelinayaa in la hakiyey kuraasta tirsigoodu yahay hob eber toban hob eber soddon hob eber lix lix inta laga saxayo habraacooda tallaabadan ayaa timid markii uu guddida doorashooyinka heer federaal u soo gudbiyey cabasho ka dhana madaxweynaha hirshabelle islamarkaasina uu dalbaday in kuraastaas la hakiyo si kastaba xubnaha kuraasta laga hakiyey waxaa ka mid ahaa kursiga hob soddon oo maanta shahaadadiisa la siin rabay daahir amiin jesow akhbaaraadka kale ee warkeena ku jira haddii aynu maamulka hirshabelle oo shaaciyey jadwalka doorashada kuraas ka mid a golaha shacabka beledweyn maanta waxaa la filayaa in lagu qabto doorashada kuraas ka mid a golaha shacabka taas oo muran weyn ka taagan yahay guddida doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka hirshabelle ayaa ku dhawaaqay in la fasaxay kuraastii hore loo hakiyey ee umurka ka taagnaa kadib markii laga qaaday xayraadda guddida ayaa shaaciyay in jadwalka doorashada saddex kursi oo murashaxiinta ku tartamayo maanta la diiwaangeliyey halka doorashada maanta ay dhacayso islamarkaasina la filaya in lagu qabto magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan inkasta oo cabasho badan ka jirta kuraastan ayaa kala ah hob eber toban oo hadda uu ku fadhiyo xildhibaan cabdirasaaq maxamed axmed jindi waxaana kursigan uu ahaa mid dood badan dhaliyey kadib markii loo xidhay murashax gaara kursiga hob soddon oo dhowrkii sane ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyo xildhibaan daahir aamiin jesow waxa uu ahaa kursigan mid isna ah rabshado badan dhaliyey islamarkaasna uu sababay in ciidamo hub kala duwan ku labisan ay magaalada beledweyn banaanbax ka sameeyaan islamarkaasna ay la hadlaan warbaahinta kursiga hob lix lix oo uu ku fadhiyo cumar cismaan wasuge waxaa isna uu ahaa kursi dood badan dhaliyey markii qof gaara loo xidhay maanta ayaa la filayaa in lagu qabto doorashadaasi si kastaba doorashada ayaa ah mid mid muran weyn ka dhashay madaxweynaha hirshabellena waxaa la eegi doonaa iyo guddida doorashooyinka hirshabelle siday u maareeyaan guddida hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo dib u fasaxa saddex ka mida kuraasta golaha shacabka waryaheena xuseen washington hayna waramo
guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa shaaciyey inay dib u fasaxeen kuraas ka tirsan doorashada golaha shacabka baarlamaanka u tobnaad ee dowladda federaalka oo maanta lagu qabanayo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan guddiga ayaa xalay shaaciyey in ay hakiyeen kuraastaas balse saqadila xalay shirjiraad uu qabtay afayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal ambasador axmed sakiina ayaa lagu shaaciyey in dib loo fasaxay kuraastaas kadib markii la dhammaystiray habraacyadooda waxaana uu sheegay afyeenka in doorashadooda la qaban doono maanta wuxuu sheegay afyeenka inay jirto cabasho laga keenay kuraastaas balse markii dambe la xaliyey islamarkaana maanta la qaban doono saddex ka mid a kuraasta doorashada golaha shacabka waxaana tirsigooda keliyihiin hoob toban hoob soddon iyo hoob lixdan iyo lix
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم annagoo ah guddiga doorashooyinka heer federaal waxaanu bulshada soomaaliyeed iyo ergada codbixinta iyo murashaxiinta ku tartamaya kuraasta tursigoodu yahay hob toban hob soddon hob lixdan iyo lix ee deegaan doorashadoodu tahay magaalada beledweyne aanu ku wargelinaynaa bayaankan si aad la socotaan maanta markii gobolku dhacay waxaa soo dhammaaday diiwaangelintii murashaxiinta iyo wakhtigii doorashada loogu talagalay ee kuraastaas sidaa daraaddeed guddiga doorashooyinka heer federaal wuxuu ka war helay in kuraastaas habraacii doorashada qayb ka mida ay u dhiman tahay oon loo dhammaystirin guddiga doorashooyinka oo ogsoon in wakhtiga doorashada dalku meel dabayaaqa marayo dardargelin xoogana lagu wada doorashada dalka waxaanu go'aansanay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiga doorashooyinka siid ee ku sugan magaalada beledweyne ay kala hogaaminayaan guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal mudane abukaate mawliid mataan iyo guddoomiyaha siid ee hirshabeelle mudane diini waxaa la go'aansaday in la shaqeeyo goor habeennimo ah ooy soo dhammaystirantay saacadda iminka aan kula joogo sidaa daraaddeed bulshada beledweyne murashaxiinta ku tartamaysa kuraastaas ergada codbixinta waxaanu ku wargelinaynaa in kuraastaas loo dhammaystiray dhammaan habraacii doorashada dalka beritoole salaada duhur wixii ka dambeeyana ay doorashadoodii qabsoomayso waxaan ku wargelinaynaa inuu soo diyaargaroogaan haddii ilaaha idhaahdo
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya kulan looga hadlayey ka hortaga mukhadaraadka oo lagu qabtay magaala degmada hiliwaa ee gobolka banaadir waryaheena faadimo cabdulqaadir ayaa warkan haysa kulanka wada tashiga amniga iyo la dagaalanka muqaadaraadka ee degmada hilowa isla xarunta degmadaas ayaa lagu qabtay iyadoona ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir horkacayo gudoomiyaha gobolkaana duqa caasimada muqdisho qaar ka mid a gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaa halkaas ku sugnaa mas-uuliyiintaha degmada hilowa qaybahooda kala gedaysan kama aysan marnayn odayaasha dhaqanka dhallinyarada haweenka fanaaniin iyo marti sharaf kale inta badan waxaa kulankan diiradda lagu saareeyay xaaladda amni iyo sidoo kale muqaadaraadka oo ay maamulka gobolka sheegeen in ay kula jiraan la dagaalan xoogan markii madasha la daahfuray ugu horeyn waxaa hadalka qaatay kelmadda soo dhoweynta xogeeyaha guud ee degmada maxamed jacfar xarumihii dowladda hoose ee danta guud ee degmadu lahayd waxaan qabanay dhowr dhul oo dowladda hoose ay lahayd waxaan ka bilownay xaruntii degmada ay ku shaqeynaysa ee waxracada oo ay rasmi u lahayd xaruntan hadda aad joogna waa waac xarunta rasmiga ee dowladda hoose u lahayd ee degmada waxar cadda ee ku jiilay oo intaasoo bulood ah waxaa deganay dad shacab ah oo danyar ah oo intaasoo sano deganaa dhammaan dadkii waa u yeernay guddiyaan u samaynay si sharaf lehay nala qaateen qudhooda waxaa halkaasi ka hadlay cabdiraxmaan waasuga kuna hadlayay afka odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale guddoomiyaha ururka haweenka degmada hilowaa laga fogaan waxa meesha ku qoran waa adoo nool oo haddana dhintay nool geeri isku dhex jira waayo waxaan rajaynaynaa inaan ka fogaa doono
agaasimaha diinta i waqaafta gobolka banaadir sheekh cabdulaahi axmed garuun isna dhankiisa madasha ayuu ka hadlay muhima inaan u guntano oon iska wada yani aada iyo aad yani wacyigelintaanu waxay ku tegaysaa maadaama hadda caruurtiina ugadiga warcawaalida ilinihiina ka warqaba dhibaatadii sida aan u caddaynayno waxay ku tegaysaa sida hadda talooyinka halkan ku qoran aan ku soo jeedinoy ka mid tahay maalin gacanta la qabanayo intaasi kadib waxaa afka guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ee ku sugnaa halkaasi ku hadashay guddoomiyaha degmada boondheer ee gobolkani banaadir waxaan rabnaa inaad maaragtay aad ogaasaan carruurta in aad kala diritaan waxyaabaha maaragtay dhaqankeenii dooniyey ilmaheenii qarribay waddankeenii oo dhan maanta qarribaaduu ku sugan yahay
miro salaad dhuxulo waa guddoomiyaha degmada hilwaa ee gobolkani banaadir islamarkaana halkaas ka hadlay khudbad dhinacyo badan taabanaysana jeediyey waxa uu sheegay in degmada hilwaa ay wax badan ka bedeleen islamarkaana ay wadaan isbedel xoogan sanadka muxuu ahaa degmada madal kale ayaan insha allah uga hadli doonaa maanta madasheedii ma joogno madashu waxay ku kooban tahay boorkan gadaal nooga qoran ikhyaar shaqo wanaagsan oo nala shaqaydaa jirta insha allah waxaan rajaynaynaa iyadana duqa magaalada inuu meeshaan ku doosiin doono muxuu ahaa waxyaabihii ay qabteen iyo ninka leedaha resultigii ay naga heleen waa mahadsantihiin mudana guddoomiye kusoo dhawo kusoo dhawaaw mar hadan kusoo dheeraado cumar maxamuud maxamed filish gudoomiyaha gobolka banaadirahana duqa caasimada muqdisho oo gabagabada hadal ka qaatay ayaa waxa uu maamulka degmada hilwaa iyo shacabka hayalaamaha amnigaba kaga mahad celiyey wada shaqaynta buuxda ee ka dhexaysa islamarkaana gudoomiyuhu waxa uu xusay in ay muhiim tahay in laga shaqeeyo ammaanka gobolka banaadir waxaa la rabaa marka guud ahaan in amnigii laga wada shaqeeyo goobaha dalka dhowritaankoodana laga wada shaqeeyo nadaafadiina laga shaqeeyo bulsho iscaawinta oo isu gurmatana kulli la noqdo waxaan wadnaa hadda sidaad arkayseen waddadan laamiga ah oo aan rabno si casriya in laami looga dhiso laamigaas marka yacni waxaa isu xilqaamay oo dadaalkeeda wada waa dawladda maxaa yeelay waa kaabayaashii dhaqaalaha waa horumarkii yacni dalka xiritaanka munaasabadda ayaa halkaasi waxaa shahaado sharaf lagu guddoonsiiyey taliyaha saldhigga degmada hilwaa iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka amnigii iyo siyaasadda degmada hilwaa faadumo cabduqaadir raadi ay tibiga dalsan muqdisho
faadumo cabdulqaadir xasan oo warkaa ina socodsiinaysa aad bay u ba-asan tahay bal markana aanu jelaana akhbaaraadka dibadda ama wararka dibadda sirdoonka maraykanka oo ka digayay arrin putin uu damacsan yahay guuldarooyinka milatariga ee ruushka iyo yukrain ayay wehelinayso cunaqabataynta dhaqaale ee curyaamiso ayaa waxay u badan tahay inay ku dhiiri gelisay madaxweynaha ruushka valadimir putin inuu dagaalka magaalada kiyef uu adeegsado awood culus sida la sheegay qiimaynta ugu dambeysay ee saraakiisha sirdoonka maraykanka waxa uu putin sidoo kale adeegsan doonaa awood milatari oo xoog badan saraakiishu waxay sawir aan fiicnayn ka bixiyeen xaaladda yukrain talaadadii intii lagu soo jiray dhegaysiga kongareska oo ku saabsanaa qiimaynta khasaaraha sanadlaha ee sirdoonka maraykanka iyagoo ka digaya inkasta oo ay sii kordhayaan iska caabin adag oo ay kala kulmayaan ciidamada ruushka kuwa yukrain ayaa aad iskaga caabinaya caasimada yukrain ee kiyef ayaa laga yaabaa inay dhammaan gaaraan cuntada iyo biyaha muddo toban maalmood gudahood sida ay sheegeen sirdoonka maraykanka waxay xaaladdu noqon doontaa wax aad u foolxun waa mid laga yaabo in xitaa ayna ogaan karin siyaayada maraykanka waxaa sidaasi yidhi william brunes oo ah agaasimaha sirdoonka maraykanka arrintan iyo xaaladda yukrain ayaa noqonaysa mid sii xumaanaysa marba marka ka dambaysa ayuu hadalkiisa sii raacishay waana mid aan loo dulqaadan karin waxa uu wado ruushka putin waxaa ka go-an inuu yukrain qabsado islamarkaasina uu la wareego caasimadda kiyef ayuu sii raaciyey agaasimaha c i a da brunes saraakiisha sirdoonka iyo kuwa bitigonka ayaa maalmihii lasoo dhaafay tilmaamayay niyadjabka kasii kordhaya ciidamada ruushka kaasoo ah in putin uu doonayo inuu kiyef uu gacanta ku dhigo islamarkaasina uu maamulo jihada cusub ay u socoto yukrain maraykanka ayaa xulufo la ah yukrain islamarkaasina taageersan in aan dagaalkaas la joojiyo waxaana uu ciidamo ku daabulay dalalka xuduuda leh yukrain sida dalka poland iyo dalal kale waxauna marar dhowra dalbaday maraykanku in dagaalka la joojiyo balse madaxweynaha ruushka oo ah nin raka adag islamarkaasina maqli waayey reer yurub ayaa isagu sii wada go-aankiisa ah inuu la wareegi doono caasimada kiyef haddiiba ay isdhiibi waayaan ciidamada yukrain oo ugu baaqay inay isdhiibaan islamarkaasina hubka dhigaan kumanaan dad ayaa ka soo barakacay caasimadda kiyef ee dalkaasi waxaa ka mid a dadkaa ka soo barakacay soomaali halkaas wax ku baranayay sida la sheegay qaarkoodna tunta iyo qoriga saateenoo waxaa ka dagaalamayaan caasimadda kiyef saaxiibada iyo akhyaartaan jecel lahay oo warkii subax uu idinla socodsiinaya anigu cabdiwahaab maxamed jaamac cabdiwahaab cirguja subaxnimadan saaka waa naga intaasi mar kale intaynu hawada ku kulmi doono nabaadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dansan ee hankaagii sow haatan matalinwarlhelyaabaha talalhel